الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jiray cidqigii xorayntii inta badan fuqahadu siibaa qeybta shaaficiyadu say u badan yihiin cidqiga waxay dhigaan xaggaa ugu dambaysaa qaarkood cuquudda raaciyo oo mucaamalaadka raaciyo sida cumdaha oo kale aynu arkaynay oo isagu cuquudda ama mucaamalaadka raaciyey way jiraan laakiin intooda badani way ugu dambaysayaan axkaamta waxaana yidhahdeen tafaa'ul ahaan in ilaahay iyagana naarta ka xoreeyo ayay markaa saadsanayaan ama tafaa'ulayaan markaa qaala naadimu raxima ullahu tacaala wuxu uhi wamaaliku اlusuuli wاlfuruuci yactiqu kalmiraasi wاlmabiici limuctiqin xaqulwalaa'i wajaba uma liman binafsihi tacasabaa wuxu uhi wamaalika lusuuli wamaaliku lusuuli usuusha kii milkiyey walfuruuci iyo furuucdiisii yactiqu waa xoroobayaa ama yuctaqu ee yuctaqu calayhi waa lagu xorayn korkiisa kalmiraasi waaba sidii dhaxalkii oo kale ayuu ku mulkiyey walmabiici mabiica iyagoo ah shay markaa la soo gatay oo uu soo iibsaday oo kaleba weeye limuctiqin muctiq waxa wajaba waxa waajibay limuctiqin kii xoreeyey xaqul walaa'i wala xaqi ayaa u sugnaaday humma intaa kadibna liman ayuu u sugnaaday tacasaba binafsihi nafdiisa casaba u noqday wa awjabahu waana waajibinayaa walow maca ikhtilaafi diinin diin iskhilaafgeed la jirhkeedba ha ahaatee walaa yasixu mana ansaxaya baycuhu walaha in la iibiyo walalhiba in la hibeeyaana ma bannaana waxaa sheekhu halkan inoogu sheegayaa qofka milki ah ee yeesha mid ka mida usuushiisa aabbihii ama awowgii ama hooyadii ama ayaydii iyo wixii ka sii sarreeya oo addoommaa ayuu milki ayuu yeeshay ama axada furuucihi furuucdiisii iyo tafiirtiisii mid ka mida ayuu milkeeyu addoon ahaan u yeeshay sida ilmihiisii ilmihiisu ilmo uu soo dhalay uu sii dhalay ayuu mulkiyey waxa uu leeyahy yuctaqu calayhi ama yactiqu calayhi waa ku dulxoroobayaa milkintaa uu milkiyey bimujaradin midka ayuu ku xoroobayaa waxay u deliishanayaan culimmadu nusuusta qur-aanka iyo sunnaha meelo fog oo aanad garan karaynin ayay ka deliishadaan ay wax kala soo baxaan sidaas daraaddeed fiqigan iyo axkaamtan aynu arkaynaa maaha siday dadka qaarkood u haystaan uun hadal uun la iska taxayoo dad carabi markaa iska taxeene waa wax markaa aayaad iyo axaadiid iyo ijmaac iyo qiyaas iyo macnayaal lala soo baxay ayuu ku salaysan yahay ilaahay qur-aan wuxuu ku uhi waqaaluu itakada allaahu waladan subxaanahu balcibaadu mukramuun waxay yidhahdeen nimankii gaalada ahaa alii raxmaanka ilma ayuu yeeshay oo waxbuu dhalay bay yidhaahdeen ilaahay wuxu uhi subxaana balcibaadu mukramuun ilaahay ma dhalino waxba ma dhale waa addoommo la maamuusay weeyaan halkaa waxaan ka qaadanaynaa bay yidhaahdeen inaan ilmanimo iyo addoonnimo aanay kulmaynin ilma iimo ahee waa ii addoommo ayaa ilaahay yidhi markaa inuu addoonna kuu noqdo haddana ilmo kuu noqdo m ma dhacayso sida ilaahayba isga ambiyey uhi ilma imaahee waa addoommo mukramiina ayaynu xaggan kalena u qaadanaynaayo ninku yacnii ilmihiisii addoon u noqon maayo ilmanimo iyo addoonnimo kulmi maayaan waxaa kaloo deliishaen xadiida isagana imaam muslim uu warinayo nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuuhi lan yajdiya waladun waalida ilma ma abaalinayo waalidkii dhalay oo abaalkiisa ma gudayo ilaa an yajidahu mamluukan inuu helo isagoo mamluugahoo la leeyahay mooyaane oo fa yashtari oo fa yuctiqa dabeedna uu soo iibsado mooyaane fa yuctiqahu damiirka waxay u celinayaan shiraa dabeetna waxaa xoraynaya shiraaga iyo iibsigaa uu soo iibsaday ayuu ku xoroobayaa taasuunbuu markaa ugu abaalgudi karaa haddaba waxaanuu ku mulkiyey ee wa maaliku alusuuli waalfuruuci waxaanuu ku mulkinayey ayaa laba siyaarood mid u noqon kartaa mar ikhtiyaari bay noqon kartaayoo si ikhtiyaariya buu u yeeshu milkigiisa u soo galayoo dee waa soo iibsaday marna si qahri ah ayuu markaa iyo qasaba milkiisa goda dee wuu dhaxlay oo kale dee masalan mid baa lahaaba kaana isagaa xoreeyey markuu xoreeyey ayuu dhintay cid kaloo dhaxasho waa la waay wale ayuu markaa ku dhaxlay dee aabbihii buu markaa ka dhaxlay uu lahaa markaa taana wuu ku xoroobayaan usuul iyo furuuc buyna yidhi aqaaribtii kale walaalihii iyo yacnii ilmaadeeradii iyo waxaa la yaaliyey wixii xawaashi nasabka iyagu ahaa qofku wuu yeelan karaa oo iibsiga markaa uu soo iibsaday kuma xoroobayaan waxa kale oo sheekhu halkan ayanu inagu sheegayaa qofku marka uu qof xoreeyo waxa uu ku yeelanayaa waxa la idhaha walaa qaraabanimo ayuu ku yeelanayaa iyo wala iyo xigtanimo ayuu ku yeelanayaa nabigeenuna sala allahu alay slm xadiidkii saxiixayn waa kii yidhi alwalaau liman actaq walaha waxa yeelanaya ciddii xoraysay walahaasi waxa weeye waa qaraabanimo iyo xidhiidnimo uu ku dhaxlayo haddii cid dhaxasho loo waayo oo cid nasab ku dhaxasho la waayo kaa xoreeyey baa walaha ku dhaxlaya haddii markaas cidduu farali ay jirto ciddiiduu faralka ahayd faralkii ay qaadatay wax soo hadhaana inta soo hadhay buu qaadanayaa halkan uu leeyahay uma liman binafsihi tacasaba haddii uu isagu meesha ka baxa kaa la xoreeyey kaa uu xoreeyey haddii uu markaa meesha ka baxo waxaa dhaxalkii isagana welihii wax ku dhaxlaya oo masalan wax ku meherinayaa muctiqa casabadiisii caasibun binafsihi kii caasibun binafsihi muctiqan iyo kan xoreeyey u lahaa casabatu lmuctiq ee caasibun binafsihi ahaa middo miduu ka dhowaa caasibun binafsihina dee waataynu soo sheegnay waa wiilasha aabbayaasha walaalaha adeerada ila jihat lubuwa jihat lbunuwa jihat lukhuwa jihat lcumuuma intaasuma caasibun binafsihi uu ka imanayay laakiin casabooyinkii kale ee caasibun bikayrihi caasibun maca alkhayriyo ayagu ma leha waxba kuma dhaxlaan alwalaau luxmatu ka luxmati nasab nebigu sala allah alay sl xadiidka ibnu xibbaan iyo xaakimii ay warinayaan waluhu waa hilib hilibka nasabkoo kale la mid ahoo waxbaa lagu dhaxlaa haweenayna wala wax kuma dhaxasho ilaa ay kaay xoraysay iyo awlaaddiisiiyo kuway sii xoraysay ayuunbay ku dhaxashaa walaysa fi nisaa'i turan casaba ila alatii manat biciti raqaba waa halkuu markaa raxbiyadu lahaa waxaa kaloo halkan noogu sheegayaa walaa yasixu baycul walaa walaa hibatuhu ma ansaxayo walaha in la iibiyo in la hibeeyaana ma bannaana le'annu waa macno wax lagu dhaxlayo iib iyo hibe middaba ku guuri maayo miyay dhici kartaa inaad tidhaahdo war qofkaa walaalaanu nahoo xoolana waa leeyahay walaalnimada aniga iga iibso hadduu dhinto adigu dhaxal ama waan ku hibeeyo waan ku siiyey qaraabanimada iibsaas oo kale ayaanay tanna la mid tahay wa maaliku lusuuli usuushiisii asalkiisii kii mulkiyey walfuruuci iyo furuucda kii mulkiyey yactiqu ee yactiqu calayh waa ku xoroobayaa ama yuctaqu calayh waa lagu xoraynayaa kalmiiraahi waaba miiraas iyo dhaxal isagooo kale u noqda miiraas iyo dhaxal ku mulkiya walmabiici iyo mabiic markaa uu kaliya shay uu soo iibsaday oo mabiic uu noqdo limuctiqin kii muctiq ahaa wajaba waxaa u waajibay xaqulwalaa xaqa walaha la yidhaahbaa kaa xoreeya u waajibaya uma intaa kadib isaga dabadeed markuu dhintu meesha ka baxo liman ayuu markaa xaqulwalaagii u sugnaaday binafsihi nafdiida tacasaba u casaba oo caasibun binafsihi u noqday walow maca ikhtilaafi diinin wa awjabahu walahaasi wuu waajibinayaa welihii cidqigaasi welihii waajibinaya walow maca ikhtilaafi diinin walow diintoodu habay iskhilaafsanaato oo yaanay isba dhaxlinba eh yacni welihiisi wuu yeelanayaa hadday xataa diintoodu iskhilaafsantay oo kan markaa uu xoreeya aanay isku diinba ahayn walaa yasixu ma ansaxaya baycuhu welihii in la iibiyo walalhiba in la hibeeyana oo qof kale loo hibeeyaana iyaduna ma ansaxayso baabu tadbiiri tadbiirkii iyo dibdhigiddii ayuu u baab yahay waataynu soo tilmaannay islaamku inuu dhiiri geliyey xoraynta yacni si markaa mutlaqabaa mararka qaarkood munajasa baa loo xoreeyaa mararka qaarkood si mucallaqoo majaana baa loo xoreeya wax lagu xidhay mararka qaarkood adduunye iyo wax keen baa laydhaha lagu xidhaa mar ilma ayuu ka dhashayo saasay dhimashadiisa ugu xorowdaa markaa tadbiir luqatan annadru fii cawaaqib alumuur waxaa la yidhahaa eegmada arrimaha cilibtooda la eego ayaa tadbiirka la yidhaahdaa sharcan marka laga hadlaya halkan baablcitqi markaynu joognana waa tacliiqu citqin bilmowt waa xorayn lagu xidho geeri oo u yidhaahdo markaan dhinto xor baa tahay waxaana waasala xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa dhacay xilligiisii ninbaa dabbara khulaaman addoonu leeyahay buu dibdhigay layse lahu maalun hayru wax kaloo xoolo kalena ma lahayn wuxu dhi haddaan idinto xor baa tahay fa baacahu nebiyu sal alla ly slm nebigaa iibiyey waayo wax xoolo kala ma lahaynoo nebigu waa iibiyo markaa weliba dayn markaa lagu lahaa baan filayaa inuu markaas u qaybiyey sugidda markaa nebigu tadbiirkii uu sugay iyo diidmada aan u diidin waxay tusinaysaa inuu bannaan yahay markaa dee waa addoon arkaanuna waa dee addoonka cabdiga ama raqiiqa oo markaa maxal laga cabirayo iyo sayidkaasoo dee halua iyo siiqada ah ka qowlihi atadbiiru waa ka qowlihi odhaadiisa licabdihi addoonkiisa uu ku yidhaahdo dabbartuka waanku dibdhigay oo anta adigu xorun baatay bacda mowtii geeridayda dabadeed daalika kaasi yactiqu waa xoroobayaa bacdahu dabadii min hulsin limaalin saddex meeloodoo maal xooruu leeyin buu ka xoroobayaa wa yabtulu tadbiiru tadbiirkaasina waa burayaa xaydu meeshii almilku saala milkiga usulu meesha ka baxo waxaa sheekhuu leeyahay tadbiirku waa qofka oo ku yidhaahda addoonkiisii ama addoontiisii dabbartukii waanku dibdhigay anta mudabbarun mid la dibdhigay baa te anta xorun bacda mowtii geeriday dabadeed xor baa te actaqtuka bacda mowtii geeriday dabadeed baan ku xidhay hadal sariixoo sidaana waa ku guntabaa kinaayana waa ku guntamayoo khallaytu sabiilaka bacda mowtii inuu yidhaahdo jidkaagaan kuwa qaadiyaa geeriday dabadeed taasi waa siiqadii marka haddaba sidaa addoonkii loogu xidho isagoo sidii sifadii ugu xidhan tahay buu dhintay sayidkii waa xoroobayaa halkee buuse ka xoroobayaa hulusulmaal buu ka xoroobayaa saddex meeloodow meel xoolaha marka loo qaybiyo meel hadduu noqdo buu xoroobayaa daynta dabadeed buu xoroobayaa sidii wasiyadoo kale oo masalan wuxuu leeyahay saddex addoon oo isku qiimo ah mid buu markaa dibdhigay waa geeriyooday kaasi markaa wuu xoroobayay leannahu hulusulmaalkii weeye hadduuse keligii un ka dhintay isaga saddex meeloodoo meelun baa ka xoroobaysa markaa hulu wasiyadoo kale dee hulusulmaal baa laga bixinayay marka daynta la jaro waxaa kaloo ayana halkanu inoogu sheegayaa sayidku inuu leeyahay inuu addoonka mudabbarka ah milkigiisa ka saaro oo uu iibiyo oo uu hibeeyo oo uu rahmo siduu doono u yidhaahdo li'annahu rasuulku sala alla alay sl xadiidkan aynu soo tilmaamaynay ee saxiixayn waxa uu iibiyey mudabbarkaa ninka addoonka mudabbarkaa buu iibiyey midda labaad dee waa cidqun sifo lagu xidhay wasiye iyo dardaaran loo dardaarmay maaha hadduu milkigiisa ka baxo tadbiirkiisaasay ku buraysaa hadduu xataa dib u soo yeesho tadbiirkiiba soo noqonayo laakiin qowl iyo hadal ahaan kagama noqon karo ka qowlihi atadbiiru ka qowlihi waa odhaadiisii licabdihi addoonkiisii ama addoontiisii u ku dhaha dabbartuka waan ku dibdhigay oo wanta adigu xorun xor baa tay bacda mowtii geeridee dabadeed daalika kaas addoonkaasi yactiqu waa xoroobayaa bacdahu dabadii min ahulsi limaalin huluska maalka ayuu ka xoroobayaa wayabtulu tadbiiru tadbiirkaasina waa burayaa xayiisu meeshii almilku saala milkigu markuu meesha ka baxana waa suulayaa tadbiirkaasoo isagu baxaya baabulkitaabati kitaabada waxaa la yidhaha buu u baab yahay kitaaba iyo kataaba labadaa waa la yidhi luq ahaan addamu waaljamcu dee waa ururin iyo isugeyn laakiin kitaaba marka baabulcidqi la joogo waxaa la yidhahdaa caqdu cidqin bilafdin biciwadin munajamin binajmayni fa akhar waa caqdi iyo heshiis lafdi iyo dhawaq iyo siiqo lagu heshiinayo waxaa lagu heshiinayaana waa caqdi waa ciwad iyo wax la isdhaafsanayo biciwadi munajam binajmani fa akhar waa caqdu cidqin waa caqdu cidqin waa caqdi xorayneed oo lagu caqdinayo lafdi ciwad iyo wax la dhaafsanayo xorayntaana lagu heshiinayo waxaa ciwad kaasoo munajamin binajmayni laba wakti lagu waktiyeyey iyo faktar wax ka sii badan waxaa la yidhi caqdigan kitaabadu qawaaciddii mucaamalaadku ay ku soconayeen way ka yar baxsan tahay waayo waxay dhex maraysaa sayid iyo addoonkiisii oo sayid iyo addoonkiisu dee maaligii xoolay isu ahaayeen maaligii xoolihiisana waxba ma dhex maraan midda labaad waa baycu maalihi bimaalihi waa xoolihiisii oo xoolihiisii ku iibinayo addoonku waa xoolihiisii wuxuu soo kasbadaana waa xoolihiisii markaa xoolihiisii qayb ka mida buu xoolihiisii ku iibinayaa halkaana markaa qawaaciddii kale qawaaciddii mucaamalaadka way khilaafsan tahay waxaana waasanaa aayadda qur-aanka ilaahay leeya waladiina yabtaquuna alkitaaba mima malakat aymaanukum fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayraa ilaahay wuxuu hi kuwa idinka dalbaya inaad kitaabaysaan ee ka mida addoomihiinnu kuway milkiyeen kitaabeeya baa ilaahay yidhi oo caqdiga iyo heshiiska kitaabada la gala waa in calimtum fiihim khayra waa haddaa khayr ku ogtihiin khayrka waynu arki doonaa imaamu shaafici wuxuu ku fasirayaa inuu yahay qof kasbado aaminna ah waxa kale oo xadiid imaamulxaakim musadragiisa uu ku warinayo uu isagana tilmaamayey in qofka u kaalmeeya qof qaamaysan ama qof khaasiga oo duulaya oo jihaad iyo dagaal ku jira ama qof mukaataba ugu kaalmeeya fii faki raqaba inuu ilaahay u hadhay inay harkiisa maalinta aanu harjin harkiisa mooyaane waxaa kaloo xadiid kaloo isagana imaamulxaakim uu warinayo qolyo kalena ay la warinayaan abu daawuud iyo ay la warinayaan waxaa nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi almukaatabu cabdun maa baqiya calayhi dirhamun addoonka mukaatabka ahi waa addoon inta dirham ku hadhan yahay xoolaha lagula heshiiyey intuu bixinayo waxaa kaloo aha xadiid xaakim uu warinayo camr bnu shacayb can abiy can jaddi laga warinayo inuu rasuulku sala allahu alay slam yidhi ayumaa mukaatabin kutiba addoon addaaniyo addoonkii lagu kitaabiyo calaa miati ala alfi awqiya kun wiqiyadood fa addaaha ilaa casharata awqiya ee guto toban wiqiyadood mooyaan fa huwa cabdun waa addoon addoona la yariyo addoonkii lagu kitaabeeyo mi-ata dinaari ee fa addaaha ilaa casharata dinaari fahuwa cabdun waa addoon macnaha intuu dhammaystirayo addoon ayuu noqonayaa oo macnaha kolba hadduu kala barhbixiyo kala barh baa xoroobaya macnaheedu maaha arkaanteeduna waa sayid iyo mukaatab iyo ciwad ama maal iyo siiqa waa afartaa idaa kasuumu duu amaanatin dalab min gayri maxjuurin calayhi yusaxab wa sharduhaa macluumu maalin waa ajal najmaani aw akharu minha laa aqal wuxuu uhi sheekhu idaa kasuubun idaa dalaba kasuubun mid kasabla ahi marka uu codsado kaasoo duu ammaanatin ammaano u saaxiiba min gayri maxjuurin calayhi mid la xayiray midaan ahayna uu ka dalbo yustaxabu waa la sunneeyaa wa sharduhaa shardigeeduna macluumu maalin ay maalin macluumin maalun macluumu weeye wa ajalin macluum wa ajalin wa ajalun macluumu weeye najmaani huwa najmaani laba wakti ah ow akharu minhaa wax ka badan laa aqalu wax ka yar maya waxaa sheekhu leeyahay kitaabadu waa mustaxab oo waa la sunneeyaa marka uu codsado addoon kasuuba hoo shaqaysa oo aaminahi addoon shaqaysa oo shaqo yaqaana oo aaminay hadduu yidhaahdo i kitaabo sayidkiisii inuu kitaabayaa sunno ah in calimtum fiihim khayran ayaddaa qur-aanka ilahi ley haddaa khayr ku ogaataan ay yidhaahaan khayrkaas imaam shaafici wuxuu ku fasirayaa waa alkasb waalamaana kasab iyo ammaanu li'annaha kasab waa inuu awood u leeyahayoo dee haddii aanu shaqaysan karaynin yacnii heshiiska lala galay intaasoo xoolaa waa inaad keentaa waa iska cabas iyo ciyaar waa mid aan waxbaba aqoonin waa mid caajisahoo tabarla dee markaa heshiiska kitaabada lala galaa iska cabas iyo ciyaar bay noqonaysaa waa inuu aamin yahay oo ammaanadan laba dhinac baa laga eegayaayo dee waxaanu u keenaya wax halaalayna noqdaan hadduu tuugo tago oo wuxuu markaa soo xadayo wuxuu soo boobayo wuxuu wax ku soo dilay uu keeno dee halkaa dhib baa ku suganoo waa inuu aamin yahay midda labaad dee wixii soo galay inaanu hallaynin oonu meel kale ku bixinin ayuu waa inuu aamin looga yahay kaasi waxa weeye waa kaas waxa kaluu yihi min hayri maxjuurin calayhi waxaa kaloo ayana sayidka shardi u ah inuu ahliyatu tabaruc ahal inuu u yahay tabaruc iyo inu wax tagri falo markaa mid sabiya iyo mid waalan iyo mid maxjuuru calayhi bisafayn la xayiro xayiraadi saaran tahayoo safiinnimiya wixiisu hagaajisan waayey iyo qof markaa la qasbay midna kama ansaxo waxaynu arkaanta waxaa ka mid a ciwad iyo wax la dhaafsanayo xorayntan inuu jiro ciwadkaasina waxa laga maarmaanay inuu yahay macluuman wax la garanaya waa inuu yahay ee yacnii xoolowun iska soo bixi haddaad bixisana xor baatay kuma ansaxaya wax la yaqaano intaasaa kuu kitaabiye weliba mu'ajalin biajalin macluum muddo la yaqaanana waa in lagu madaleeyeyoo muddo intaa lag baad ku bixinaysaa muddadaasina waa laba wakti iyo wax ka sii badan laakiin laba wakti wax ka yar ayada kuma ansaxayso maxaa yeelay dee hadda waxba ma bixin karo ilayn xilligaa usaa'id wixii ka horreeyey addoon buu ahaayo wuxuu soo kasbaday isagaa ka qaadanayey markaa hadda waxaa haddaad bixiso xor baatay taasi ma ansaxayso leanna waxba ma haysto waa in muddo loo qabtaa muddaduna waa inay laba wakti bisha intaasaad bixinaysaa bisha kale intaasaad bixinaysaa ama sanadkale intaasaad bixinaysaa sanadka kale intaasaad bixinaysaa waa inay tahay ee hal wakti baad wada bixinaysaa ma jirto taana salaf iyo khalaf ayaa markaa lagu raacaya oo sidaa samayn jiray tibacan lisalaf liannahu addoonku xoolo ma laha laba waktina dee waa sidii salaf iyo khalafa culimmada laga soo guuriyey haddii uu nejmi quriyo wakhti quri ku filan yahayna dee way samayn lahaayeen midda labaad waa caqdi irfaaqoo dee addoonkan markaa looayo loogu tudhayooo dee tudhidan waxaa ka mid ah in loo muddeeyo weliba laba waktiye wax ka badan loogu muddeeyo markaa nejmiga marna waxay yidhaahdaanoo lagu idlaaqaa xoolaha waa la yidhaahdaa marna wakhtigaa la yidhaahdaa najmaani iminka nujuum mararka qaroodna xoolaha la odhanayaa marna nejmi wakhtigaa la odhanayaa idaa kasuubun idaa alaba marka uu waad shardigu markaa asmaada lama xidhiidha idaa alaba markuu ama waxaad tiraa yustaxabu oo hadayga hadda masqo yustaxabu kitaabadii waa la sunneeyaa idaa alaba markuu dalbaduu codsado kasuubun mid kasabu saaxiibo wax kasbad duu ammaanatin ammaana lihi marka uu dalbaduu codsado waa la sunneeyaa min hayri maxjuurin calayh min sayidin hayri maxjuurin calayhi sayid aan xayirnayna oo ka dalbo wa sharduhaa shardigeeduna waxa weeye macluumu maalin ay maalun macluumun maal la garanayo oo la ogyahay inuu ku kitaabeeyo wa ajal waa macluumu ajalin wa ajalin macluumin iyo ajaliya muddo la yaqaano najmaani huwa ajashaasina najmaani waa laba wakti aw akharu minhaa wax ka badan oo saddex jeer iyo afar jeer uu ku bixinayo la aqal wax mid ka yar male والفصل للعبد متاعا شمتشا انفصل laa sayidin ilaa idaa cajsun xasal wuxuu uhi walfasku fasakiya lilcabdi jaa-izun lilcabdi miduu bannaan weeye mataa shaa goortuu doono ama walfasku fasakhi jaa-izun mid u bannaan weeye lilcabdi addoonkii waa u bannaan yahay mataa shaa goortuu doono infasala wuu ka bixi oo wuu ka siiban laa sayidin sayid ayada maya ilaa ida cajsun xasal dee inuu cajzi iyo wax iska bixine ay suurtogeli weyda mooyaane kitaabadu waataynu nidhi waa caqdi oo cuquuddii bay ka mid tahay cuquuddana waataynu soo sheegnay markaynu mucaamalaadka iyo beeca maraynay inay saddex u qaybsato laasimu طarafayn iyo jaa-isu طarafayn iyo laasimu min طarafin wa jaa-isun min طarafin qaar laasimu طarafayn bay haayeenoo mar hadday dhacday iibka iyo kirada iyo musaaqaadka iyo lagama noqon karaynin qaarna waxayn jaa-isu طarafeyn oo shirkadda iyo wakaaladda iyo wahdo xilligii doonaa lanaga noqonayay iyo caariyada iyo qaarna laasimun min طarafin wa jaa-isun min طarafin bay haayeenoo waxa ka mid ahaa rahanta oo kale oo dhinaca murtahinka ka rahanta loo dhigay wuu iska celin karaya way barnaamij iska celiyo laakiin raahin kama noqon karaynin haddaba kitaabadu waxay ka mid tahay cuquuda jaa-isun min طarafin walaasimun min طarafin xagga addoonka waa ka jaa-iso wuxuu leeyahay kitaabadii inuu fasakhdo inuu muddo markuu warwareega yidhaahdo waxbakii mukaatabana caqdigan waa ka baxay addoonkaygi baan iska ahaanaya leannu dheefda isaga ayaa markaa iskala sii murtaynka oo kale markuu doono ayuu markaa ka baxayaa isagoo xataa waxaysta inuu yidhaahdo waxba bixin maayo na xaq buu leeyahay oo lagu qasbaayo bixib la odhan maayo amaa sayidka miyaa isaga xaggiisa laasima ayay ka tahayoo isagu ma fasahan karo waa sidii raahangii qofkii rahanta dhigay oo kale isaga markaa xaq bay kuhayo kama baxaynin mar uunbuu markaa sayidka fasaq u bannaan yahayoo waa marka cajzi uu yimaado addoonkii waxba iska bixin kari waayo ama barhkii iska bixin kari waayo sayidku waa fasahan karaya markaa dee haddaa qof wax kala iibsataan oo uu lacagtii iska bixin kari waayo dee waad iska fasaqaysa iibkaoo shaygaagii baad qaadanaysay taasoo kale ayaa la midtoo illa wax kala iibsi bay ahaydeen waxaa la mida isoo awoodo hadduu bixin waayo waxaa la mida wakhtigii oo gaadho dee tale iska maqnaado wuxuu markaa ku maqan yahay iyo wuxuu rogrogayo alaabuu doonay inama jira uu iska maqnaado markaa wuxuu leeyahay inuu markaa fasaqdo oo markaa iskaga baxo ayuu leeyahay والفسخ فسخ جائز ومذ بنان للعبد والفسخ للعبد أي جائز للعبد أدوك مذ بنان وي متى شاء قرد رضين فصلا وكسيبا وكبحي لا سيد سيد كي سيد جائز وكبح كرور هل الزامي حقي سكتين إلا إذا عجز حصل مركو عجزي إيا قدي واو ونجم دي حولي قدي واي أما يسكبحين واي وحسنوا يمادم ويانا أجز له تصرفا كالحر لا تبرعا وخطر إذ فعلا أجز له وحضب النيسا تصرفا تصرف بني كالحر سيدي كي حرتها يوكري وتصرفه لا تبرعا لا تجز له تبرعا هوبا وخطرا إيا شيء خطر إذ فعلا وقتك أسميه addoonkii dee waxaynu nidhi mar haddii la yidhi intaasoo xoolaa keen dee waxa laga maarmaana inuu tasarufo oo shaqaysto oo dee wax soo saaro ayaa laga maarmaano ah markaa wuxuu sheekhu leeyahay halkan waxa u bannaan addoonkii mukaatabka ahaa dee inuu tasarufo oo tagrifalo sidii kii xorta ahaayoo kale tasarufaadkii oo dhan oo masalan dee wax iibiyo oo wax iibsado oo wax kireeyo oo wax kirayso oo shubco ku qaato hadiye iyo sadaqo iyo wasiye iyo uu aqbalo nafdiisa inuu kireeyo xoolihiisa inuu kireeyo waxaasoo dhan buu leeyahay laakiin waxaan u bannaanayn tasaruf uu tabarruc ku jira ama khatari ku jirta ayaan loo oggolayn sayidka uu idmi inuu waxibeeyo inuu cid wax ku sadaqadaysto inuu dee shaygii oon weli lacagtiisii hayni inuu dhiibo ilaa waxaa dhici karta hadduu shaygii iska dhiibo qofkii lacagtii in laga waayo waxyaalaha noocaas ee khatartu ay ku sugan tahay ayuun baan markaa loo oggolayn inuu sameeyo ajizu lahu waxaad u bannaysaa tasarufan u bannay kalxuri sidii kii hortaha oo kale laa tabarucan tabaruc ha u bannaynaya yani hor alla geysi wa khataran iyo khatar ismacaan markuu sameeyo taa iyada ha u ogolaanin oo ha u fasaxin macnaha uma bannaana inuu sameeya dariska qaybsan halkaa inugu joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرنا كتابه وعن شيخ رحمه الله تعالى وحط شيء لازم للمولى أن هو في النجم الأخير أولى وحط شيء شيء وحين لقرد لازم واجب أيو للمولى سيدي كيهي عنه عن المكاتبين وكرده وفي النجم الأخير وقتها ولب الضنب أي أولاء السيفي عم وهو هدوك رقيق وهي ما بقي عليه شيء انت وحكوها روه إلى أداء إليه إلى انت وقف قدر يسكبح هنا يوه وأضون وحشاقه هل كان ولي أحكام دي كتابة إلى هيد بن أوسي وذا يوحو لي هاي الشيء iyo wax xoolihii ka mida min nujuumi alkitaaba inuu ka ridaa laasim bay sayidka ku tahay inuu u dhiibo oo waxoogay markaa uu dhiibaanaa xaqiga iyo iitaagu labadoo isku mida inuu u dhiibo la waxoogaygan yacni hooy oo ugu kaalmayso kitaabada ama ha dhowto inuu idhaa waxoogaygaasaan kaa dhaafay waa arrin waajiba wa atuu min maali illaahi aladii aataakum ilaahay waxau leeyahay wuxuu ka siiya maalka ilaahaydiisiiyo wax ka siiya markaa kitaabaysaan marka iitaanka kaas ayay ku fasirayaan waxay leeyihiin qasrigiiyo ujeeddada waxa weeye in lagu kaalmayo xoraynta ka rididda wixii markuu keeno wax laga ridaana ka awlaysan in loo dhiibo leanna waxay leeyihiin saxaabada badidooda sidaasaa laga soo wariyey oo laga soo guriyey oo waxbay ka ridi jireen iyagoo dee aayaddu say tilmaamaysa ku dhaqmaya midda labaad waxay dhahen haddii wax loo dhiibo marka hore waxa laga yabaado inuu meel kale ku bixiyo laakiin dee waxaanaad ka riday waa wax markaa ugu kaalmaynaya xilliga dambe labadii wakti ama saddex wakti haddii loo qabtay wakhtiga ugu dambeeya najmiga ugu dambeeya ayaana markaa ugu fiicanoo dee xorayntii ayuu markaas u dhow yahay waayo caano dhabo markaa xorayntii lagu kaalmaynayo waxaana la yidhaha wax magaca dee shay-un buu ina yidhi xoolaha lugita ama ha badnaadaan ama ha yaraadaane waa in wuxuun laga ridaa waana halkii waa ereygii ugu dambeeyey shan shan lama gaadhsiiyo waa kii ugu dambeeyo al-iitaa laa yublaqu binujuum iitaha waxaa loo dhiibaya ama laga dejinayo nujuumtiiyo xoolihii lagu kitaabeeye lama gaadhsiiyo ee waa inay ka hooseeyaan waxaa kaloo sheekhu yidhi addoonku mukaatabkii waa addoon intay maalkii kitaabada wax kaga harsan yihiin ilaa inta uu ka bixinayo oo hadduu wax bixiyo lama odhanayo yacnii intaa kalabarh hadduu bixiyo kalabarh baa xoroobay waya xadiidkii aynu soo maraynay almukaataba qinun maa baqiya calayhi dirham mukaatabku waa addoon badhax tiran intuu ku hadhan yahay dirham xadiidkii abu daawuud almukaataba cabdu maa baqiya calayhi dirhamun inta dirham ku hadhan yahay abu daawuud iyo tirmidi iyo baa warinaya bayhaqiyo ilaa inta uu markaa dee ka gudayo sayidkii marha ka siinayo baqiya calayhi shawn ilaa addaayi ilayhi intuu ka bixinayo ama uu ka daynayo hadduu ka daayana dee saas ayuu markaa kaga dhacaya wa xatu shayin shay ee wax ka dejintii laasimun laasimu lilmowlaa sayidkii ku yahay canhu calmukaatabi uu ka dejiyo wa fi najmi alakhiiri wakhtiga dambe ugu dambeeyu lacagta markaa ka qaadayo iyo ciwadkan iyo waxaan kula heshiiyey ayaa awlaa fiican wa huwa raqiiqun wa huwa mukaataba raqiiqun waa addoon maa baqiya calayhi intuu shay-un wax kaga hadhaan xoolihii kitaabada ilaa addaa'i ilayhi inta uga gudayo baabul iilaadi iilaadkii addoommaha ka ilmadhaashigoodii ama ka ilmadhaliddii ayuu baabiyey ama cidqu baabu cidqi umulwaladi nuska qaarkoodna waxay odhanayaan baabka xora- xoraynta ama xorowga ayuu muwaladadu xoroobayso waxa weeye waa waxaynu soo marnay addoonkii cabdigii hore waa addoon qini baa la dhaha wuu badax tirayey mudabar baynu soo marnay waa kii cidqiisa siba geerida lagu celay haddaan inta xor baatay mukaata baynu soo marnay waa kan la yidhi haddaad idaasu xoraa keenta xor baa tahay umuwaladana waxa weeye waa addoontiisiu ilmo ka dhalay axkaam gaaray markaa iyaduna leeday markaa wuxu uhi liamatin lahu takuunu milka oo bacduhaa yujiibu cidqa tilka bimowtihi wa nasluhaa bihaltaxaq min gayrihi min bacdi ililaadi cataq alilaadu liamatin addoonu markaa ka ilmo dhalo addoontaasoo takuunu milkan lahu milkii isaga u noqon oo milki u ah uu leeyahay oo bacduhaa ama barhkeed uu milki u yahay uu leeyahay yuujibu wuxuu waajibinayaa cidqa tilka taasi inay ku xorowdo bimowtii geeridiisa iyo dhimashadiisa wa nasluhaa tafiirteed iyo ilmaheedina min kayrihi ka ahaatay min bacdi aliilaadi iilaadka dabadii bihaltaxaq iltaxaqa bi an yaltaxiq bi ayada ayuu haleelayaa cataqa wacataqa waanu xoroobayaa waxaa sheekhuu leeyahay hadduu sayidkii ilaa addoontiisii ninku markuu addoon leeyahay dee addoontiisa milkulyamiin ayuu kula mucaamaloonayaa ayuu ku xaasaysanaya warheer kaga dhiganaya waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa calaa aswaajihim ow maa malakat aymaanuhum waa wixi ay gacmuhu milkiyeen oo milkulyamiinkaasuu kula mucaamaloonaya ayuu ku reeraysanayaa markaas sayidkaas iyo ninkaasi hadduu addoontii uu lahaa ama uu barhkeedba lahaa inkastoo addoontoo dee mubacadu barhkeed leeyahy aanay u bannaanin mise shubha oo kale ayaabuu ugu tegay amaba dee badheer buu ugu tegey hadduu markaa ilmo ka dhashado ilmahaasi ilmo xora buu noqonayaa waxaanu ku xoroobaysaa ayada iyo ninhaasiba geeridiisa iyo dhimashadiisa marka uu dhinto ayaa xoroobaysaa waxaana waasala xadiid ibnu maaja iyo taariqudni iyo bayhaqi iyo xaakim iyo ay warinayaan addoontiisii maariya waxa uu ku yidhi actaqahaa waladuhaa waxa xoreeyey ilmaheeda ayaa xoreeyey waxa kale oo iyadana xadiid kale ku soo aroortay ibnu maaja iyo kayrkii ay warinayaan inuu nebigu yihi ayumaa amatin waladad min sayidihaa fa hiya xuratun can dubrin minhu addoon addoontii kaste sayidkeedu ilma ka dhashado xor ayay noqonaysaa can dubrin minhu yacni dabadiisa markuu isagu geeriyoodo xadiid kale oo daaraqudni iyo bayhaqiya ay warinayaan inkastoo culimada qaarkood ay markaa qaarna rafciyaan qaarna ay markaa mawquuf cumar kaga dhigaan waxau isaguna tilmaamaya ummahaatu lawlaadi laa yubacna walaa yuuhabna addoommaha ilmahana sayidka u dhalay lama iibiyo lama hibayo walaa yuursa lama dhaxlo yastamticu biha sayiduha maadaama xayan intuu nool yahay waa ku istimtaacaya fa idaa maata bayo xora markuu dhintana xor ayay noqonaysaa marka waa taasoo wuxuuna leeyahay liamatin takunu takunu liamatin lahu takuunu milkan aw bacduhaa yujibu cidqa tilka bimowtihi geeridiisa iyo dhimashadiisaas ayay markaa ku xoroobaysaayo sababta ay ku xoroobaysaana waa ilmaheeda ay dhashay ee xorta noqday xadiidkii saxiixayn ashraadu saacanteedi dal amatu rabataha aw rabba sayidkeeda ayay dhalaysaa dee waa ilmaha markaa ay sababtiisa ku xoroobayso haddaba waxa kaloo ayana inoo sheegay wuxuu leeyahay nasligeedii iyo awlaaddeedii ay dhashay intii sayidkani uu ka ilma dhashaday ee sayidkan muwaladada ay u noqotay ee cid aan sayidka ahayn ay ka dhashay ee ama dee u guri iyadoo muwaladaaba nin kale u gurin karaa ama dee zinaba ay ku dhashay xukunkooda iyadunbay la xugun noqonayaanoo iyaday haleelayaan xagga xorriyada oo sayidku markuu dhinto unbay iyaguna xoroobayaan liannahu yatbacu lfarcu fi intisaabihi waluma fi riqi walxuriya ilmuhu hooyadii buu ku raacaa xagga addoonnimada iyo xagga xorriyadda sababtana waa la mid haddaa min bacdi aliilaad markuyna leeyahay intii aanu ka ilma dhashanin carruurtii ay nin kale u dhashay ama ay zina ku dhashay dee ayagu ma xoroobayaan bimowti sayidi ee isagu addoommo uu leeyahay bay noqonayaan isaga kuway u dhashayna dee waxa weeye markaa iyaguna addoomma noqonayaan ninka dee kuwiisa ma addoonsanayo liamatin addoon aliilaadu ilaad iyo ka ilmo dhashi liamatin uu ka dhasho addoonii lahu u sugnaatay taasoo liamatin addoon aliilaadu liamatin ka ilmo dhali addoon ka ilmo dhalay addoontaasoo takuunu milkan lahu milki u noqonaysa ee kaanad milkan lahu mar mudaarico marna maadi macnaa kaanad milkan lahu isaga milki ahayd uu leeyahay ow bacdu ama barhkeed buu leeyahy waa mubacada yuujibu wuxuu waajibinayaa ka ilmo dhashigaasi cidqa tilka taasi inay xorowdo bimowti geeridiisa ay ku xorowdo wa nasluhaa nasligeedii iyo tafiirteedii iyo ilmaheedii min hayrihi ka ahaaday min bacdi aliilaadi iilaadkiiya ilma dhalidaa dabadii ay dhashay ee min hayrikaadana bihal taxaq iyada ayuu haleelay oo xagga inuu iyada geeridiisa ku xora iyadu ku haleelaya cataqa wacataqa waanu xoroobaya min ra'si maalin ayuu ka xoroobaysaa isaga iyo ama cataqa min ra'si maalin buu ka xoroobaya qabla daynin buu xoroobaya waqtu fiya ilaadkana waxaa lagu kaaftoonayaa biwadci maa shay inay umushay dhigto fiihi tasawurun khafi suurayn qarsoon ay ku sugantahy waxa uu leeyahay halkan inoogu sheegayaa sheekhu halkay ka xoroobaysaa ilaa waataynu soo tilmaanay mudabarkii raad inuu ka xoroobayo sulus iyadu ra'sumaal bay ka xorowdaa daynta waa laga horraysiinayaa xataa hadday keligee tahay wuxuu leeyahayba way xoroobaysaa iyadu ra'sumaal bay ka xoroobaysaa ilaadkana bimansilati alistilaaq oo kale ka dhigan maxaa ilaad iyo ilmo dhashi maxaa noqon karaa ilmo dhashigaasi wuxuu noqon karaa dee ilmo nool ay dhasho mid bakti ah ay dhasho waxaa kaloo lagu kaafdoomayaa inay markaa mudqa iyo hilibun ka soo dhaco suura khafiya suuro qarsoon oo suuro adabi ay ka muuqato oo umulisooyinka iyo dadka dhakhaatiirta ahi ay leeyihiin hilibkani waa suuro bini aadmi halkaa godani waa afkii halkaa yari madow waa indhihii ay leeyihiin ayaga u muuqda suura khafiya laakiin hadday dee suuro caadigi ka muuqato cid walba u muuqato taa iyada dee hadal kuma jiro laakiin in suura khafiya hadday markaa oo ay suuradiisii muuqato istilaadkaasi wuu ku sugmayaa sidii quradiba ay ugu sugmaysay siday ciddadu ugu go-aysay taasina waa taa wuxuu uhi min ra'si maalin cataqa ilmahaasi min ra'si maalin buu ka xoroobaya ama waxaad tiraa halkaa cataqadaa hore ilmaha raaciyo min ra'si maalin tactiqu way xoroobaysaa umuwaladadii iyo arrurteedii min ra'si maalin madax maalka madaxiisay ka xoroobaysaa qabla daynin dayn ka hor bay xoroobaysaa waqtu fiya waxaana xagga ilaadka lagu kaafdoomaya iyo ka ilma dhalidda biwadci maa shay inay dhasho fiihi tasawurun khabiir suurayn qarsoon ay ku suganto laleeya waa ilmu jaaza wajaaza alkiraawu kirayn baa bannaan wakhidmatun baa bannaan jimaacun wajimaacun baa bannaan laa hibatun iyo warahnu iyo wabtiyaacun hibayn iyo rahnidii iibsi ma bannaana waxau sheekhu leeyahay addoontaa uu ka ilma dhashaday addoonkii sayidkii ilaha wuu adeegsan karaa waxa bannaan inuu markaa kireeyo cid ka kireeyo waxa uu leeyahay inuu ku shaqayso u shaqayso waxa uu leeyahay inuu la mucaamaloodo waxa uu leeyahay waxyeello haddii loo geysto inuu markaa dee magteediiy arshigeedii uu qaadan karo wixii ilma ay dhasho ay cid kale u dhashay inuu markaa isagu yeelanayo haddii ayadii cardeeda qiimaheedii inuu yeelanayo waxyaalahaasoo dhan laakiin waxaanu bannaanaynuun tasarubu milkigiisa kaga saarayo inuu hibeeyo inuu rahmo ilay rahanta waxaa loo rahan dhigaa daynta haddii la bixin waay in liba waa dariiqii lagu iibinayay iyo in la iibiyo midnaanba bannaana laa yuuhabna walaa yuubacna lama iibinayo oo lama hibaynayo xadiidkii waa kii umuhatulawlaad lana dhaxli maayo jaaza wajaaza waxaa banaa alkiraa kirayn baa umuqlid inuu kireeyo wakhidmatu ay waistikhdaamun inuu markaa adeegsado jimaacun wa jimaacun baa bannaano inuu la mucaamaloodo laahibatun ma bannaano iyo warraanu iyo ibtiyaacun iibsi wa muulidun kii kaga ilmadhashaday bilikhtiyaari ikhtiyaar jaariyatan ligayri addoon kayrkii leeyahay mankuucatan xaalay tahay miduu qabo ow zaaniya fannaslu ilmaha iyo tafiirtaasi qinu maalikin addoon badhax tiran oo ninkii laha leeyahay weeye waalfarcu faracu xorun weeye min wadcihi wadciisa bishubhatin uu ku wadciyey aw ama xaydu meeshii quran lagu dagay aw ama bishiraa'in faasidin sharaha bishiraa'in faasidin uu ku iibsaday fa in malak hadduu milkiye diitan bacdu intaa kadib lam tuctaq calayhi lagama lam tactiq calayhi ku xoraymayso ama lam tuctaq calayhi lagu xorayn maayo in halaka hadduu halaagsaba laakiin habata calayhi waxaa ku sugnaaday qiimatu lxuri ilmaha xorta qiimihiisii ayaa ku sugnaaday halkan wuxuu sheekhu inoogu sheegayaa addoon qofka ka ilma dhala iyo bal qaybahay kala leedahay wuxuu markaana yidhi qofka addoon ilma ikhtiyaarkiisa kaga dhala base addoon buu guursaday lagumana dagina addoonnimo inay tahay ayuu ku guursaday waanay dee u bannaanaydoo waataynu hore u soo marnay laba shardi bay lahaydoo inuu zinana ka baqanayo gabadh horena aanu qabinna meherkeediina aanu heli karaynin dalika liman khashya alcarata minkum faman lam yastatic minkum tawla an yankixa almuxsanaati almu'minaat famima malakat aymaanukum min fatayatikum almu'minaat dalika liman khashya alcarata waatay aayaddu ahayd markaa iyadoo shuruuddii laga helay buu guursay ilmu sidii kaga dhalay ama zina ayuu ilma kaga dhalay ilmahaasi waa addoonoo waxa leh sayidkii addoontaa laha unbaale waxaan loo diidayee la leeyahay inaad zine ka baqataan inaad kari weydaan mooyaane ha guursanina addoon dee waxa weeye ilmihii ay dhashaba waxa yeelana ninkii lahaa waa neefkaa xoolaha ahe markaa dee aada reer maal siisayoo waxa weeye dee neefkay dhashaba kii lahaa unbaa yeelanaya marka ilmaheedaasi waa halka wamuuridun bilikhtiyaari jaariya likayrihi makuucatan awsaaniya qinu maalikin qini waxaa la yidhaahdaa addoonka badhaxa tira qinu maalikin waa raqiiqun maxdun limaaliki lama waa addoon badhax tiranuu ninkii addoonta laha leeyahay way walfarcu xorun faraca iyo ilmaha addoon laga dhalay xor buu noqdaa saddex goor man waطuhu bishubha min wadihi bishubha hadduu shubha ugu tago addoontiisii moodo ama xaaskiisii moodo oo sidaa dabeetana ilma ay ku qaado ilmahaasi xor buu noqonayaa aw xaysu qur amaba haddii lagu dago oo la yidhaahdo gabadhan aanu kaa guurinay xortaa hoy addoon soo baxdo sidiina ilma ay ku dhasho ilmahaasina isna waa xor aw shiraa'in faasidin ama shiro faasid uu ku iibsado addoon buu iibsaday nin buu ka iibsado lacagtii way kala qaateen gadaalun baa la yidhi nin kelima maxjuulu calayhi buu ahaa oo miyaanad idaacadda ka maqlin la xayirayba waxba ma iibin karaynin ama waxaa la yidhiba yacni wuxuu waabu waalaabaa lagu yihi nin waala buu haaba ama waxaan maba lahaynba ayaa lagu yidhi ilmana waad ka dhashoo dee addoontaadii milkuliyamin baad ugu tagtay markaana ow bishiraa'in faasidin markaana wuxuu noqonayaa ilmahaasi xor buu noqonayaa laakiin maxaa meesha yaallaa fa in malak dii bacdu addoontaa wadi shubha ugu tegey ee uu ilmaha kaga dhalay ama yacni inta lagu dagay oo loo guuriyey uu sidaa ilmaha kaga dhalay ama shiraha faasidkaa ugu guursa ilmaha kaga dhalay hadduu kadib yeesho umuwalado ma u noqonaysaa maya buu leeyo lam tuctaq calayhi lama xaraynayo in halaka hadduu halaagsama u dhinto umuwalado noqon mayso oo intuu gadaal ka soo mulkiyay addoontuusaa ilmaha kaga dhalay hadduu soo yeesho umuwalado u noqon mayso oo yani guurkiisan yeelashadiisan ka hor ilmaha uu ka dhalay ama uu nikaaxa ka dhalay ama zinada ama uu dee shira faasika ka dhalay ama yacni dee markii lagu dagay uu ku dhalay zinada markii lagu dagay uu ku dhalay umwalada ugu noqon mayso laakiin wuxuu leeyahay saddexdan jeerba markanuu wadu shubha ugu tegey iyo markan lagu dagay markan shira faasidkaaba ilmihii addoo xor ma noqdo isagii ma raacay dee sayidkiina addoontiisiibuu halkan u taagayo wuxuu leey waxay dhashaba dee anigaa lahaa dee ilmihii sayidkani qaadan lahaa soo adigu xor kamaa dhiginoo ama shubhadan ama markaan luqda ama shiraan faasika soo xor kuma noqon dee ilmaha qiimihiisii buu ku leeyay sayidkiina ila waatan addoontiisii ilmahay u dhali lahayd ee addoonka u noqon lahaa waad yar adigu ku raacay oo horta noqdee isagiina wuxuu leeyahay laakiin calayhi qiimatu lxor laakiin calayhi habata caleyhi waxaa ku sugan qiimatu lxorri ilmaha horta ah ee isaga raacay qiimihiisii buu leeyahay wuxuu leeyahay sheekhu wa muulidun kii ku dhalay bilikhtiyaari kii kaga dhalay ikhtiyaar jaariyatan addoon ligayrihi hayrkii u sugnaaday mankuucatan xaalay tahay midee loo guuriyey uu qabo ow zaaniya fannaslu ilmahaa uu halkaa ka dhalay ee addoontaasi u dhashay qinu maalikin addoon badhax tiranu maaligii addoontan ha leeyahay weeye addoon maaligii addoontan ha leeyahy weeye waalfarcu faraci xurun weeye min waihi min wadihi saa waynu odhan karnaa bishubhatin ugu wadiyey waalfarcu xurun weeye min wadihi xaaluu ka ahaaday wai bishubhatin ugu tegey ama man watuhuna waa la odhan karaa waalfarcu xorun weeye manka watuhu wadigiisu bishubhatin uu yahay faracayo ilmaha uu ku dhalay xor weeye aw ama xaydu meeshii qura lagu dagay ee la yidhi addoon maaha ee xornimo ku gursay addoon ka soo noqotay aw ama sharaha bishrayn faasidin ishtaraa bishrayn faasidin ama iib faasida uu ku iibsaday fa in malak hadduu mulki u yeesho bacdu intaa fa in malak dii addoontan uu nikaaxa kaga dhalay ama shuhada kaga dhalay ama taqriirka kaga dhalay ama shiraa faasika kaga dhalay hadduu soo mulkiyo bacdu intaa kadib lam tuctaq calayhi la xorayn maayo ama lam tactiq calayhi ku xoroobi mayso addoontaa uu ka ilmarsay cid kale lahayd hadduu dib ka soo yeesho gelisa ku xoroobi mayso umuwalado u noqon mayso in halaka hadduu halaagsamo ilain umuwaladadunbaa markuu halaagsamo xoroobi jirtee laakiin habata calayhi kan waxaa ku sugnaaday addoontaa ka ilma dhashaday ee ilmihiina uu xorta noqday qiimatu alxuri qiimata dalika alwalad alxor ilmahaa xorta noqday ee addoontaasi qiimiisi baa lagu leeyahy wuxuu uhi sheekhu bixamdi rabbii rabbigay xamdigiisa iyo mahadintiisa intahad waxaa dhammaatay zubadu lfiqhi fiqiga yacnii zubadkiisii iyo burcadkiisii ama kitaabkii zubadka la odhan jiray burcadkii aan ka soo saaray halkaas ayay ku dhammaatay buuhi bixamdi rabbii rabbigay mahadintiisa ayay intahad ku dhammaatay zubadu lfiqhi kitaabkii yacni fiqiga zubadkiisii iyo burcadkiisii aan ka soo saaray kitaabka zubad la odhan jiraye sharafudiin albarisi uu lahaa halkaas ayay ku dhammaatay buuhi kitaabka waataynu soo sheegnay oo qaybu ahaa qayb iftitaaxiye iyo furfurasho ayay ahaydoo toban bayd bay ahayd qayb muqadamaahoo usuulu diin walfiqi ahaydna lix iyo lixdan bayd ayay iyaduna ahayd axkaamta laga soo bilaabo tahaaro ilaa iyo beydka iminka aynu akhrinaynay ayaguna waxay sagaal boqol lixdan iyo saddex bayd ayay ahaayeen marka waxa inoo dhammaaday waxa weeye in hordhaca iyo intaa muqadamada iyo sagaal boqol iyo saddex iyo lixdanka axkaamta fiqiga sooca ahaa waxaa inoo hadhay keliya khaatima cilmu tasawufka uu ka hadlayo sagaal iyo afartan bayd ah waa tirada marka aan raaco kitaabka ugu abyaada badan ee ifaada saad alcumad oo isagu ka dhigaya kun iyo siddeed iyo siddeetan bayd ayay tartiibtaasi ku fadhidaayoo kun iyo siddeed iyo siddeetan bay noqonaysaa markaa toban iyo lix iyo toban sagaal boqol lixdan iyo saddex iyo afartan iyo sagaal waxay noo hadhay afartan iyo sagaalka insha allahu tacaala khaatimada ah ee cilmu tasawufka uga hadlayo insha allahu tacaala iyaduna deriskeenna dambe ayay inoo noqon doontaa waa kitaabkii afraad baan filayaa silsiladeenni waatan silsiladeennu insha allahu tacaala sidii anigu aan u soo dhigay way aqbalaysaa inaynu wax kala bedello inaynu midaan horraysiiye dib dhigno oo subadkan oo kale wii dambeeyey laakiin dalabkiina ayaan ku horraysiiyey qaabila lilxadfi iyo in wax lagu daray iyo in wax laga jaray iyo in mid la horraysiiye mid la horraysiyaba way aqbalaysay insha allahu tacaala qeybtii hore intaas inoogu dhammaatay inta khaatimadana insha allahu tacaala waynu raacin doonaa haddii aan la yidhaahdo